Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa ku nool dhalinyaro badan oo noloshooda ka maareeya iibinta rinjiga noocyadiisa kala duwan. Dhalinyaradan ayaa iibiya rinjiga noocyadiisa kala duwan sida ismaaltaha, murlinka, tubeetiga iyo noocyada kale oo ka mid ah rinjiga. Cabdishakuur Aadan Rooray oo ka mid ah ganacsatada iibisa rinjiga ayaa raadiyo Berlilo uga warramay sida uu nolosha reerkiisa ugu maareeyo iyo caqabadaha uu kala kulmo bulshada.
Waxaan iibinaa agabka dhismaha qaybihiisa kala duwan gaar ahaan waxaan iibinaa rinjiga rinjiga asagoo kala duwan qiim- een, qiimihiisa iyo maxaan ku rahdaa kambaniyadiisa iyo noocyadiisaba sidoo kale waan iibinaa soo dhawow adigana aad baan kusoo dhaweynaa
Waayahay, noocyada kala duwan rinjiga aad hayso xaggee bay kaaga yimaadaan?
Eh, rinjiga meelo ba- meelo kala duwan uu ka yimaadaa magaalada muqdisho wuu ka yimaadaa Eh, wuxuu ka yimaadaa boosaaso sidoo kale wuxuu ka yimaadaa berbero Een, marba waxaan ka- ka keennaa meeshii noo sahlan ama suuragal ay tahay inay inaan ka keenno oo macquul ah oo noogu dhow oo xilliga ugu dhow aan ka heli karno marka marba meel uu ka yimaada oo meel asaga u gaara ma jirto Waayahay, noocyadan kala duwan aad hayso rinjiyada inta badan yaa ka iibsada.
runtii bulshada qaybaheeda kala duwan haddii ay noqon lahayd dadka magaalada haddii ay noqon lahayd jumle iyo tafaariiq waa nagala iibsadaa ma mana cid gaar oo naga iibsataa ma jirta bulshada dhammaanteed way naga iibsadaan haddii ay noqon lahayd jumle iyo tafaariiq magaalada haddii ay noqon lahayd iyo tuulooyinka ama gobollada kaleba aad baa nagala iibsadaa
Waayahay, waqtigee baa loogu iibsi badan yahay noocyada rinjiyada kala duwan?
way kala duwan yihiin Een, waxaa suuragal ah mararka qaar oo kale in aada loo isti loo loo marka ciidaho kale ay soo dhow yihiin xilliga ramadaanka oo kale maqaaxidaho kale waxaa suuragal ah xilliga ramadaanka oo kale aad inay u isticmaalaan guryaho kale waxaa suuragal ah xilliyada maxaan ku rahdaa hadda sidaan oo kale roobabka markuu da wixii ka dambeeya oo kale in aad rinjiyadii loo isticmaalo Een, xilliyadaas aad loogu isticmaal badan yahay
Waayahay, imise sano ayaa ku guda jirtay iibinta agabkan dhismaha khaasatan rinjida?
run ahaantii lix sano ilaa iyo toddoba sano waan ku guda jirnaa oo aan gadaynay rinjiga ilaa iyo qalabka dhismahaba Een, marka intaasna waan wadnay maasha allah si wanaagsanna waa ay nooga iibsadaan macaamiisha qaybaheeda kala duwan Een, annagana si wanaagsan ayaan usoo dhaweynaa oo maasha allah aad baan ugu faraxsanahay inaan macaamiisheena kaa qabtirno oo aan mar weliba waxay u baahan yihiin ayaga baahidooda haddii noqon lahayd rinji iyo qayb weliba oo dhismaha ka mid aba inaan mar weliba ula taagannahay diyaarna aan u nahay inaan u shaqeyno mar weliba Ma jirtaa caqabada aad kala kulantay bulshada ka iibsanayso rinjiga?
niyo maya wax caqabada oo aan kala kulano ma jiraan sababtoo ah waxaa ji- waxaa tahay nin ganacsi ah qofka ganacsi markuu yahayna weji weliba wuu arkaya qof wanaagsan qof xun Ee, sidaa daraaddeed waxaad ku qasban tahay inaad la macaamiishid kii wanaagsanaa inaad sidiis kula macaamiishid kii xumaayna sidoos asaaba wana kii wanaagsanaa in asagaa wanaagsan kan xunna aad sidiisa kula macaamiishid ilaan waayo inta laisla joogo wax la kala gadanayo yaaba eeba waqti yaroo kooban sidaa daraaddeed waa qofka siduu yahayba waan ula macaamilnaa waan marka hadda caqabadahoo xag- xagga macaamiisha ma ma aragna Sidee baa noloshaada ugu maareysaa agabkan dhismaha aad u weyn familkeena waan ka maaraynaa Een, maasha allah waa maasha allah nolol lagu diirsaday